asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo todobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaha ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan diiradda ku saarnaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa doorka ay waalidiintu ku leeyihiin horumarinta ganacsiga ubadkooda waxaa igala qaybgalaya qaar ka mid ah waalidiinta ku nool jowhar sidee u aragtaa doorka waalidka ay ku leeyihiin horumarinta ganacsiga ubadkooda bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faadin faarax jimcaale markaan su-aashaada u gudagalo wadankan horta wuu galay oon soo maray aan dhehe burbur xoog leh maadaama burbur xoog leh uu soo maray dhallinyaradeenniina aysan haysanin wax oo markaas shaqo ah dantana waxay bidaysaa in hooyadii ay wiilkeeda ama gabadheeda ay ku mashquuliso in ay business ay u samayso taasoo ay ugu duuleysa in waxyaabaha caqabadaha ku keeni karo in ilmahooda aysan ku milmin taasoo ay ka mid tahay sida maandooriyahoo kale sida ciyaal weerada hadda degmadeenna mararka qaar ay sameeyaan ciyaalkeenna marka taas ayagoo uga duulaya in ay dhallinyaradooda aysan dhexgelin ayay waxay hooyada mar weliba ay u nugushahay in ay ciyaalkooda aysan dhankaas ay u weecanin ay mashquuliyaan maskaxdooda waayo ciyaalkiina waxaa waaye ama dhallinyaradii waxbay barteen inta badanna dhallinyaradii wax baratayna wax ma heeyaan oo camal eh ama ay shaqo ah marka hooyada waxay danta bidaysaa in ay ciyaalkeeda ama dhallinyaradii markaas ubadkeeda ahaay in ay markaas ku dhiirigeliso in ay ganacsi ay markaas u samayso taasay ugu duuleysa in nolol maalmeedkooda iyo waxyaabihii markaas ay u baahan yihiin oo kale sidii ay ugu maaraysan lahaayeen taas ayay hooyadana ay ku dhalinayso
adi shaksiyan ma ku dhiirigelisaa caruurtaada inay ganacsi bilaabaan mise mise waxaa ka doorbidaa inay shaqo raadsadaan
inta badan aniga horta hooyaan ahay hooyo in badan kusoo dhex jirtaan ahay ganacsi noocyadiisa kala duwan hore usoo qabatay ganacsigana ilaahaba iska barakeeyey waayo aniga mar weliba waa jeclahay wiilkayga ama gabadhayda hadduusan aqoontii uu lahaay uusan wuxuu ku qabsada uusan lahayn in aan business u sameeyo diyaaraan u ahay mar weliba inaan business aan u samaysto ciyaalkayga
caruurta markii sidaas loogu dhiirigelinayo inay ganacsi abuuraan ama ay samaystaan maxaa caqabadaa oo waalidiinta iyo sidoo kale ay wada kulmaan labadooda manaa caqabad maxaa kala kulantaa markaas oo kale markii aad dhiirigelin u sameynaysa caruurtaada
waxaa waaye taas su-aal fiican marka horta kow wiilkaaga ama gabadhaada aa usoo bandhigayso kale aad tiraahdo hooye aniga maadaama aan wax idin baray oo waxyaabihii aan idin barayna aad kula adihiin in aad shaqo ku heshiin een, hooyo waxaan kuu samaynaa een, wax yaroo shaqo abuur ah een, businessan kuu furaa noocyadiisa kala duwan midkuu ahaado Een, horta waa sax su-aashaada een, horta caqabad way imaanaysaa Een, inkastay eh, dhallinyaradan hadda jiilka hadda jiro aysan jecleen in ganacsi loo abuuro ay rabaan in ay meelaha fadhi ku dirirada inay iska fadhiyaan waayo aqoontay lahaayeen meelay la aadan ay laayihiin caqabad way imaanaysaa taas waa sax Een, inta badanna taas waa laga waaniyaa oo waalidkii aan ahay dhalay marka inta badan waa ka waaninaa haddii aanaa hooyooyinkii
ma aaminsan tahay adiga in dhallinyarada soomaaliyeed fursad fiican ay u haystaan eh, ganacsiga maanta inay kor u qaadaan
Een, waa aaminsanahay waxaan ku aaminaha waxay tahay een, dhallinyarada horta degmadanay ku dhasheen Een, qofku markuu degmadu ku dhashay uu joogo oo wax ku barto een, wax welibana wuu dareemi karaa waana aaminsanahay in een, dhallinyaradaas een, ganacsiga loo abuuraayo in wax badanoo faa'iidooyin ay ka helayaan taas waa aaminsanahay
ugu dambeyn maxaa kula talin lahayd dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan ubadka soo koraya
Een, taas horta waa su-aal fiican Een, hadda ka hor een, kilib aan fiirsaday ayaa wuxuu ahaa een, wiil wax bartay oo heer jaamacad shahaadadiisa haysto ayaa wuxuu waayey wax la yidhaahdo shaqo aqoontiisa markuu shaqo ku waayey wuxuu sameeyey moos ayuu ka bilaabay ganacsigii Een, tiro yaroo moos uu soo qaatay mooska markuu soo qaatay ee, maalintii oo dhan wax ka gatuu waayey bas aabbihiisoo arrinta u sheegay een, wuxuu ku dhiirigeliyey in maalintii labaad uu ku laabto Een, ganacsiga maalintii labaad mooskii markuu ku laabtay een, maasha allah lafihiina wuu ka heliyey nolol maalmeedkiina wuu ka heliyey marka een, wixii sii xigay een, ganacsigii wuu usii ballaartay heer wuxuu gaaray uu baqaar xataa uu yeesho oo maalintii uu ku xisaabtamaayo lacagaan caadi ahayn markaasu wuxuu yidhi ninka mishaariga ah lacagtuu sugaayo bisha laba ujabaarkeedaan helaa how dhahaane marka een, haddii een, dhallinyaradii aysan haysanin wax shaqo ah in ay ku dhiiradaan ganacsi yaryar in ay kow ay ka bilaabaan taas fariintaas ayaan dhallinyarada aan ku boorinayaa waayo waxbay barteen waxay barteenna meelay la aadaan markay waayaan waayo waxyaabaha kaleento ay la kulmi lahaayeen ama ay fikri qaldan ay ku ay ku biiri lahaayeen waxaa uga wanaagsan dhallinyarada in ay shaqo abuur ay samaystaan ee waalidkoodana ay u kaashadaan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa faatimo naaji cabdi Een, een, caruurta hadda soo koraysa jiilka hadda soo koraayo in business loo sameeyo aaday u qurux badan tahay haddii aan caruurta hadda soo korayso markay iskuulaadka dhammeeyaan een, badanaa shaqo ma helaan oo shaqo la-aanaa ku dhacdo qaaraa jiro iska baxayo oo tahriib aadayo oo naftooda haligayo marka annaga haddaan haweennahay een, caruurteenna waa waaninaa waxaanu ku waaninaa inay business samaystaan ama ganacsi ay samaystaan ay baddaas ay gelin ciyaal suuq aysan noqonin xashiish cad aysan noqonin ciyaalkii waxay wada joogaan eh, fadhi ku-dirirka qaaraa ciyaal weero ah marka alxamdulilah horta aniga ku- ilmaha aan dhalay maasha allah tabaaraka allah shaqaan u wada dhiibay Eh, shaqo dowladeed ma aha shaqo hay-adeedna ma aha waa business aan u dhiibay way shaqaysanayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin noloshoodana way ku maarayaan nolosheennana ilaaha haya kasiko ayaga ahaayaan oo na maareeyaan hadda waxaan guriga ku joognaba waa caruurta waaye alxamdulilah subxaana wa tacaala ilaaha iskale kheyrkaas oo na siiyey caruurteennana ilaahay hanoo toosiso hanoo toosiyo Een, wado kale waxaan leeyahay ilmahan ciyaal weerada ku jiro hooyaa dhashay aabbaa dhalay ayagana waxaan soo jeedin lahaa inay caruurtooda waaniyaan ay ka celiyaan ummadda ay dhibka u geysanayaan ay u wada sameeyaan shaqo abuur ama business Een, ganacsigana een, weynina ma galo yaraan ma galo Een, meeshaa ku bilaadid waa meeshiisii ilaaha biri kuu barakaynayo oo faa'iido fiican ilaahay siinaayo marka aniga waxaan leeyahay oon ku waaninayaa haweenka ku nool een, gobolka shabeellaha dhexe ama hirshabeelle in ay caruurtooda waaniyaan siiba kuwa ciyaal weerada iskuulna way dhigtaan ciyaar weerana way yihiin marka hadda joor waxaa dhib dhibaatada ay jirto waxay tahay in ciyaal weerada ay aada u sii badatay waxaan dhihi lahaa in ciyaal weerada hooyaa dhashay aabbaa dhalay guriyay kasoo toosaan waxbay bartaan iskuulaaday xataa dhigtaan inay xataa u sameeyaan ganacsi ama business ay markaas ku mashquulaan business nooc kasta ha ahaado ama tira- timajare xataa ha ahaado asaga naftigiis ganacsi waaye ama ha ahaado bijaaj in loo sameeyo ama mooto feekob oo xataa ku shaqaysto in loo sameeyo ayada naftirkeed business waaye in dukaan yaroo shopping loo dhiso in dukaan oo carwo loo sameeyo marka baqaar loo sameeyo haddii la awoodo haddii la awoodin xataa in wax yara wax weyn lagu gaaraa ilaahay wuxuu yidhi dadaal anna waa kula jiraa marka waxaan ani ku tali lahaa haweenka inay caruurtooda ay ka ilaaliyaan ciyaar weerarada
ma aaminsantaa adiga eh, in dhallinyarada inay usoo jeedaan inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay abuurayaan waalidiinta Eh, waalidiintana ma ka qayb qaataana ay kula tahay adiga in fursad ayagana ay u abuuraan ubadkooda
haa maasha allah tabaaraka allah een cunuga aa adiga dhashay haddii aad waanisid aad ku dhiirigelisid ee aad tidhaahid hooyooy inaad banaanka taagnaatid ama aad wareegtid ama aad meelaha fadhi ku dirarka aa shaah ama kafey aad ka cabtid waa laga qurux badan yahay businessaan kuu samaynayaa een ha aadin tahriib ha aadin waxbarashada haddii aad soo dhammaysay oo aad shaqo kala weyso oo jaamacadiina aad dhammaysa aad shaqo haysanin businessaan kuu abuurayaa businesskaasaa kuu barakoowaya caruurta waalidiintu way waanin karaan laakiin haddii caruurtaada aad ka gaabiso oo aad shibka tiraahdo waxaa dhici karta inuu wiilkaada waddo qaldan uu ku baxo laakiin mar walba haddaa wiilkaada aad dabajoogaysid oo ilaalinaysid hadduu guriga ka baxo aad leedahay telefoon aad ka wiciisa aad leedahay hoo intay joogtaa intay ku sugan tahay oo aad waanisid horta dhalinyarada sanadkan jirto way iska madax adag yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inaad adiga soo jilcisid aad caruurta waanisid aa u sheegtid aa jidka toosan aa ku tarbiyeysid aa tirahda hooy waxaan way kuu qaldan yihiin mustaqbal ma kuu noqdaan jidkaana kuu fiican haddaad tirahd caruurta waxaa laga yaabaa inay qaataan oo hadalladaada ay qaataan ayna ka faa'iidaystaan ee adiga laftirkaada inay wax kugu taraan ee ayaga noloshoodan wax isku taraan laakiin nin darbi jiif ah ama ciyaal suuq ah ama xashish cabaaya ama koolo cabaaya ama isbig dheelaayo naftiisana wax kuma taraayo naf waalidna wax uma taraayo
waalidiinta si isku mid ah mu taageeraan wiilasha iyo gabdhaha markii la joogo in fursado ganacsi loo abuuro
maasha allah tabaaraka allah horta uma taageeraan horta waalidiinta gabdhaha way yasaan een way yasaan xataa waxbarashada gabdhaha way ka liidaan Ee waxay leeyihiin gabadhaaniti birito ninay guursanaysaa een wiilkay ee mar walba ay diiradda saaraan inay waxbarasho u diraan inay meel walba ay u dirsadaan horta saasay sameeyaan een dum haweenka barkiisana waxay sameeyaan hablaha dhan isku wada mid maaha hablaha qaarkiisana wiilasha iyo gabdhaha way ka simaan odayaashana sidoo kale laakiin gabdhaha in wax la baro oo hoggaan la baro aaday u wanaagsan tahay gabar wax baratay ama gabar ganacsi noqoto waa bulsho wax bartay een gabadha hadday wax barato wiilka way ka fiican tahay wayna ka calool jircan tahay waxeedana ma ku dheelayso een wixii loo dhiibane maanta haddaa gabar adiga dhashi aa u dhiibtid oo tiraahd businesskan laba boqol oo doolar oo ku bilaw haddaad tiraahd waxaa laga yaabaa in bul gudihiisa ay kun doolar ay ka dhigto ay wax usii faa'iidayso inay waalidiinteeda u faa'iidayso inay nafteeda u faa'iidayso ayaa macquul eh laakiin dhallinyarada waxaa macquul eh markay inay lacag yar helaan inay xataa ay yidhaahdaan anaga waxaan mana anficayse businesskan iyo balaayadan aan tahriib galno ay badda galaan laakiin gabadha iyo wiilka isku mid ma aha aniga waxaan qabaa inay gabadha ay fiican tahay gabadha wixii lagu amino waxa waa wax ka saraysa ay- ay noqonaysaa een sidii hoosha loogu dhiibana way u qabanay wayna ugu soo bixiysaa kartina waxaa iskale gabdhaha iskale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah muumin macow oona dhallinyarada hadda ubadka hadda soo korayo waxaan ku baraarujinaa ani maamo muumin macow xaajihan aa lay dhahaa maamaan ahay ubadka hadda soo korayo waxaan ku baraarujinayaa in shaqo abuur loo sameeyo maxaan kuu sheegaa canugii oo shaqo iskoolkii dhameeyey oo wuxuu qabta lahayn in miis yar loo furo een, ama carwo loo furo oo la baraarujiyo ay ku roon tahay hadda aniga ilmahayga waana soo dhammeeya iskuul bajaatyaal ay wadaan anaa kula taliyey oo u shaqogeliyey oo shaqadaas u abuuray waalidka hadduu daruuf ay hayso garab ma siin karo laakiin hadday daruuf hayni garab waa sii karaa canugaasayte inuu xashiish cab ka naqanin oo meelaha qaarkood tegin baararka uu fariisanin saas darteed maamada hadday garab haysto way sii kartaa oo cunugeeda way ku baraarujin kartaa waxaan kula tali lahaa maamooyinka hadda jiro inay ilmaha ciyaal weerarada iyo sida xun ku dhaqmaayo ay ka soo leexiyaan ay u furaan miisas ama tabakaayo ama bajaad ay u gadaan ay ku shaqeeyaan aan ola tallaa maamooyinka hadda ma ma aaminsan tahay eh, marka haddii dhalinyarada soomaaliyeed garab la siiyo la caawiyo in isbeddel ay samayn karaan waa aaminsanahay haa isbeddel waa samayn karaanoo tahriibkan iyo meelaha dheerdheer ay aadayaan waa ka joogi lahayn hadday shaqo haysa lahaayeen hataa ma tahriibi lahayn- ma tahriibi lahayn dhallinyarada hadda soo korayso ubadka hadda soo korayo dhallinyaradana waxaan kula talaa inay soo tallaabsadaan oy shaqadooda iyo shaqo abuur iyo waxaa loo sameeyo ay xashiishka iyo waxaas iyo wasaqda ay iska dhaafaan Ee, waalidiinta door way ka qaadan karaan laakiin waxay ku xirtaa hadba waalidka macnaha markaas qaabka noloshiisa ay ku saabsan tahay Ee, waalid waxba heynina dhici kara laakiin qofkii waalidkiisa uu wax uun heli karo waxaa fiican inay dhalinyarada ay ku taageeraan inay samaystaan ganacsi iyo wax uun ay bilaabaan ama si kale waalidka oo kale hadduu ganacsiga oo kale inuu cunuga uu sii tababaro macnaha inuu asaga laftirkiisa uu soo maaragtay meeshii ta- kusoo tababar qaato uu maaragtay uu noqdo qofkii bedeli lahay biri ganacsiga sii ballaari lahay qofkii hadda oo maaragtay waxba heyne moogtahay maba la dhihi karo moogtahay laqaasi aadba ma laha moogtahay laakiin waxay ku fiican tahay eh, qof walbo inuu ku tababaro hadda qofka eh, u- haddaa cunug yar aa maanta kasoo qaado dukaan ood leedoo kale oo asiga barto barto barto waxaa laga yaabaa inuu adiga laftirkaaga kaa ha- oo ha- hal abuurka oo kaa bat- kaa dheereeyo oo asiga laftirkiisa sii ballaari waana aragnay dukaamo badan iyo ganacsiyo badan oo ilma dhalinyarada lagu tababaray inay hadda waalidkii ay maaragtay uga dheereeyaan oo ka wax soo saar badan yihiin marka waa waa rajaynaya inay arrintaas waalidiinta ay ay maaragtay ay- ayaga laftirkooda ka fikiraan inay ilmahooda ku taageeraan inayna wax baraan xillina ay maaragtay ganacsiga uga faa'iideeyaan si ay ula qabsadaan mustaqbalka ayaga laftirkooda si ay ganacsi u samaystaan
guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan diiradda ku saaraynay doorka ay waalidiintu ku leeyihiin horumarinta ganacsiga ubadkooda intaynu barnaamijkan kiis xiga kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.